ibdaaniyada cutubka tobnaad
waayo sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo imaan doona laakiin male suuradda waxyaalahaas qudhayda oo caabudayaasha marnaba kaamil kagama uu dhigi karo alla baryo sannad walba had iyo goor la bixiyo haddii kale miyaan la joojiyeen in allabaryo la bixiyo maxaa yeelay caabudayaashu iyagoo mar la nadiifiyey mar dambe dembiyo iskama eegarteen laakiin allabaryadaas waxaa sannad walba lagu xusuustaa dembiyo waayo ma suurtowdo in debiyo iyo orgiyo dhiiggoodu dembiyo qaado saas daraaddeed kolkuu masiixu dunida soo galay wuxuu lahaa alabaryo iyo qurbaan ma aad doonaynin laakiin jidh baad ii diyaarisay waxyaalo la bixiyo oo la gubo oo dhan iyo dembi alabaryadiis kuma aad faraxsaneen markaasaan idhi bal eeg waxaan u imid inaan sameeyo doonistaada ilaahow kitaabka duuduuban wax igu saabsan baa ku qoran siduu horay u yidhi allabaryo iyo qurbaan iyo waxyaalo la bixiyo oo la gubo iyo dembi allabaryadiis ma aad doonayn kumana aad faraxsanayn kuwaas oo loo bixiyo sida sharcigu leeyahay markaasuu yidhi bal eeg waxaan u imid inaan sameeyo doonistaada wuxuu rujiyey kii koowaad si uu ka labaad u taago sida doonistaasu tahay waxaa quduus laynagaga dhigay bixinta jidhka ciise masiix oo mar keliya la bixiyey wadaad waluba maalin kastuu istaagaa isagoo adeegaya oo marar badan bixinaya allabaryo isku mid ah kuwa aan marnaba dembiyo qaadi karin laakiin isagu kolkuu allabari keliya mar keliya dembiyo u bixiyey ayuu fadhiistay midigta ilaah isagoo markaas dabadeed sugaya ilaa cadowyaashiisa cagihiisa hoostooda la geliyo maxaa yeelay bixin keliya ayuu kaamil kaga dhigay weligood kuwa quduus laga dhigay oo taas ruuxa quduuska ahuna markhaati ahaan buu noogu sheegaa waayo kolkuu yidhi kanu waa axdiga aan la dhigan doono iyaga maalmahaas dabadood ayaa rabbigu leeyahay qaynuunadayda waxaan gelin doonaa qalbigooda maankoodana waan ku qori doonaa markaasuu wuxuu ku daray oo dembiyadooda iyo xadgudubyadoodana mar dambe ma xusuusan doono markii waxyaalahan la cafiyo wax dambe oo dembi loo bixiyaa ma jiro taas daraaddeed walaalayaalow waxaynu haysannaa dhiirranaan inaynu meesha quduuska ah ku galno dhiigga ciise oo ah waddo cusub oo nool oo uu inooga banneeyey daaha kaas oo ah jidhkiisa oo waxaynu haysannaa wadaad weyn oo ka sarreeya guriga ilaah taas daraaddeed aynu ugu soo dhowaanno qalbi run ah iyo hubaal rumaysad iyadoo qalbiyadeenna laga nadiifiyey niyu shar leh jidhkeennana lagu maydhay biyo daahir ah aynu aad u xajinno qirashada rajadeenna liclicsho la'aan maxaa yeelay kan inoo ballanqaaday waa aamin oo midkeenba midka kale ha ka fikiro si aynu isugu gubaabinno kalgacayl iyo shuqullo wanaagsan yaynan iska daynin isku ururkeenna sida ay tahay caadada dadka qaarkood laakiin aan isdhiirigelinno khusuusan markaad aragtaan inay maalintuu soo dhowaanayso haddaynu bareer u dambaabno kolkaynu aqoonta runta helnay dabadeed allabari dambe oo dembiyo loo bixiya ma hadho laakiin waxaa u hadhaa filasho cabsi leh oo xukun iyo dab kulul oo baabbi'in doona kuwa ilaah ka geysta ah ninkii diida sharciga muuse kolkii laba ama saddex nin ku markhaati furaan ayuu naxariis la'aan dhintaa taqsiir intee la eg oo ka sii xun baad u malaynaysaan inuu istaahili doono kii wiilka ilaah ku joogjoogsaday oo dhiigga exdiga oo isaga quduuska lagaga dhigay ku tiriyey wax aan quduus ahayn oo ceeyey ruuxa nimcada waayo innagu waynu naqaan kan yidhi aadsasho anigaa leh oo waan abaalmarin doonaa mar kalena waxaa la yidhi rabbigu dadkiisa wuu xukumi doonaa waa wax aad cabsi u leh in lagu dhaco gacmaha ilaaha nool laakiin xusuusta maalmihii hore kolkii laydiin iftiimiyey dabadeed oo aad u adkaysateen dagaal weyn oo xanuunno badan leh mar waxaa laydinku bandhigay caay iyo dhibaatooyin marna waxaad wax la wadaagteen kuwa sidaas oo kale loo galay waayo waad u naxariisateen kuwii xidhnaa farxad baadna ku aqbasheen dhicitinka maalkiinna la dhacay idinkoo og inaad idinka qudhiinnu maal ka wanaagsan oo raagaya haysataan sidaas daraaddeed ha iska tuurina dhiirinaantiinna abaalgudka weyn leh waayo waxaad dulqaadasho uga baahan tihiin si aad u qaadataan wixii laidiin ballanqaaday markaad doonista ilaah samaysaan dabadeed wakhti yar dabadeed kii imaan lahaa wuu imaan doonaa mana raagi doono laakiin keyga xaqa ahu rumayshad buu ku noolaan doonaa oo hadduu dib u noqdo naftaydu kuma farxi doonto isaga innagu ma ihin kuwa halaagga dib ugu noqda laakiin waxaynu nahay kuwa rumaysad leh si naftu u badbaado